si nolosha reerkooda ay u maareeyaan haweenkan ayaa dharka noocyadiisa kala duwan xaafadaha ugu geeya haweenka taasoo loo yaqaana ha ii wareerin islamarkaana bishii laga qaado lacago ay ku heshiiyaan haweenkan oo ku nool magaalada beledweyne ayaa dharka kasoo qaada goobaha ganacsiga iyaga oo ka raadiya lacago ay ku maareeyaan nolosha reerkooda qaar ka mid a haweenka iibiye dharka hayi wareerinta ayaa raadiyo beerlo uga waramay sida nolosha reerkooda ay uga maareeyaan lacagaha ay ka helaan dharka hayi wareerinta iyaga oo codsaday in lagu taageero ganacsigooda xalimo barre muuse yaa la dhahaa waxaan ahay hay wareerinta dadka gada dadkan xaafadaha guryaha dharka ugu gegeeya dadka waa baatiga iyo macwiso iyo waxaas noloshayda kun baa la ii saarahaa halka doolar yaa la ii saaray marmarmarmar waxaa la ii saaray nus doolara la ii saaray waa ka noloshayda in la ii siyaadiyo waan rabaa oo wax la iigu soo diro waan rabaa oo ii faa'iido faa'iido leh aan ka helo waan rabaa magaceedu ismiyo cumar axmed ooldhaayo waxaan ahay kuwa oo wareerinta iyo ka ganacsado alaabta iyo dharka ka ganacsado dharka waa noola soo doontaa cidaha u gegeeya hal door ayaan aa qaadanaa baatiyaal iyo fanaanada iyo waxaawa buumayaal iyo dharka ilmaha qofka kaa qaatoo kaleento maalintii meeqa lacagaa ka doonataa marna waxaa doontaa nus door marna hal dooraa doonnaa marna makii helna waa qabsan karnaa makii owaanina waa seexanaa
dharka xaggee ka keentaa dharka waxaa kusoo qaadanaa deenaa kusoo qaadanaa markii helnana waa iskaiga bixinaa annaga guryaha oogeenna waana ka doonanaa lacagta dadka baadama haashin waxaa ka mid ahay dadka kaamka degan habeenka dharka wareejiyo baatiyaasha sirwaalayaasha ilmaha wareejiyaa maalintii wax soo helo waa ka qaataa maalintii wax soo waayana waa iskaiga soo tagaa mar waa lasoo helaa marna waa lasoo waaynaa alxamdulilah ilaaha mahad iskale nolosha reerkayga ma ku filna haddii ilaahay ka raali noqda inaan lee kordhiyo waa iska jeclaan lahay marka deenaa kusoo qaadaa sidii wax u kala heli karaa oogu dhiibaa waa buumooyin cayaalka waa macawisyaalka cayaalka waa baatiyaasha intaasaa soo qaadaa intaa oo bilaabin guryahaas oo malaasi jiri dharkaas oo dhaqi jiri waxyaalahaasa iska qaraabo jiri haa waa rajaynaa haddii ilaahay ka raali noqdo inaa ganacsiga kor leegu qaada waa jeclahay abaa magaceyga waa malyuun axmed xasan anoo magaceyga ku bilaabaya waxaan ka shaqaystaan aan hanta qabtaa waxaan aruuriyaa micnaha waxaan soo qaataa maryaha ma erqino a wareerinta ah aan soo qaadaa sida macawiiskaoo kale baatiyaashoo kale funaanadahoo kalea soo qaadaa xaafadahaoo habeenaha haweenyaasha kalean u geeyaa maalinkii galabtii oo kale haddana aruurs galaa subaxdian wareejiyaa shaqadaas haddana galabkii aruursaan galaa mar har doolaraan kasoo helaa mar nus doolaraan kasoo helaa mar laba doolaraan kasoo helaa marka alxamdu alshukru walaahi bilaahi baayoy noloshayda waxaan oogu maareeyaa marna way ugu filan tahay marna micnaha iguma filno oo micnaha sidaasaan ku noolahay dharkaas waxaan kusoo qaadaa dadka deenaan kusoo qaadaa kadib waxaan aan ka hela haddana faa'iidadii lafiya haddana u kala dhigaa wixii iiga soo hara hal doorar ahaa nus doorar ahaa reerkeen haddana ugu macbileeyaa waan jeclahay in kor laygu qaado in lay kordhiyo in meel oo micnaha aan fariisto laygu furo micnaha hadda waan wareegaa oo ma fadhiyo laakiin hadda waxaan rabi lahay meel aan fariisto oo ganacsigaas ku kordhisada in laygu sameeyo waxaa u badan yaryarka waaweenka macawiisyada nimanka ragga ah iyo baatiyaasha sidii dharka ciyaalkaoo kale iskuma soo badiyo laakiin in oo micnaha qarashka aan isku kala ma aragta ii kala dibirays camalaan soo qaataa micnaha kan aan markaan soo qaado waxaa la yidhahdaa mamana axmedaa la yidhaahdaa waxaa waaye qaybta i wareerinta iyo aan iibsadaa galabtii subaxdii aan wareejiyaa galabtii lacagtaha aan doontaa sidii wax loo helo hal dollar ahaa hal iibar ahaa laba ahaa cayaalka yaryarka waawaanka caruurada haweenka dharkoodaan soo qaada aan wareejiyaa maalintii ilmaha iyo waxaas iyo sida wax aan u helo aan u biishtaa waa iska carada baagamudda iska jirto waa iska biishtaa wax ila iisa inay waxaan jeclalaha kor leegu qaado oo meel aan furisto oo bacadla aan ka furto ina laa yeelo sida naafad iyo aan u heli maadaama ay wareerinta aan wareejiyo meel aan furisto aan ku nasto oo wax aan ka helo ganacsi kor leegu qaado aan jeclaan lahay bismillahi rxmaan raxiim anoo raaxaan cumar barooli yiraaho oo macnaha nolol maalmeedka maanta oo ilmaha dharyar ruwin waxay noqotaba oo soo raadsado galabtii nus doolar hela labaatan shan senti helaa hal doolar helaa waxa islaameedna nus doolar iskaga dhiga mase nus doolar ilmaheyga noloshooda uga raadsado ayaa macnaha aan ka shaqaystaa ujoogyaha ilmaha iyarka e naagaha baatigooda camal xijaabada camal oo kaleento waxaasaa nololaan ka raadsadaa oo macnaha kor laygu kordhiyo oo macnaha wax lagaga qabto oo macnaha reerkaygana macnaha oo wax igu filnaada dadka walaalka nuuciisa iska siiya markaas waxaan kasoo qaataa magaalada gudaheed dadaan kasoo qaataa oo dad walaalaan kasoo qaataa haa dib aan ugu celiyaa dadka iga qaato macnaha nin walba soo wax u heli karo qof awiyadiisa maanta waxay soo geli karinba oo macnaha reerkiisii u kala go'i karinba maxay ahaatana in dhiibidda walaalka qofna macnaha wax waa laga heli karaa saasaa loo kala qaata sidii looga heli karaa looga qaataa inaa lii kordhiyo oo lay weyne oo macnaha anigana dadka qof walaalkan kasoo qaatana wax macnaha aan iska siiya aniga dadka walaalka intaan kasuu karo macnaha laygu maxasan waa u baahanay luuley anigoo liila luuley maxamed cusmaan oo ka shaqeeya dhinaca wareerinta macnaha ilmahayga nolol maalmeedkayga aaga raadsadaa sida baatiyaasha oo kale sida surwaalaha iyo surwaalaha caruurta camal marka waxaan u baahanahay wax walba oo ilmahayga nolol maalmeedkooda kama helo macnaha marna waa ka helaa marna waa ka waayaa fanaanadaha oo yarka oo ciyaalka isku joogayaha iyo surwaalada ciyaalka baatiyaasha garbasaaraha ha iibiyaa waxyaalo adiga oo micno lehena iga soo baxda baryahan dambe ad sida macnaha xagaa madoobaadka loo galay marka waxaan codsanaynaa intiis liibalaaye ganacsigayga oo ilmahayga sidaan wax ugu maaris noloshayda makamaari kariyo waxaa micno lehenaa kasoo baxaa meeshii lafiya marka qaarkood inaan la dhexgalo ay noqonaysa gabdhaha macnaha xaafadaha ilaa iyo meel xaafadaha aan ka dheereen aan ku ganacsadaa